xaalado nolol xumo ah oo aada u daran ayaa soo wajahday dadkii ka soo barakacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan kuwaasi oo deegaansaday xaafadda xaawataako ee magaalada beledweyne baahiyaha ugu daran ee qoysaskan soo wajahay ayaa waxaa ka mid ah inaysan haysan adeegyada asaasiga u ah bulshada sida biyo hooy iyo adeegyada caafimaadka oo aada u yar qaar ka mid ah dadkii ka soo barakacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey xaaladooda nololeed iyagoo codsaday in gurmad deg deg ah la gaarsiiyo hooy la-aan iyo raashin la-aan iyo ciyaalkii waxbarashadoodii oo u dhammaatay waxyaalahaasaa kamid a waxyaalaha igu igula dhibka badnaa ma jiraan caqabado si gaara faamil ahaan adinka idiin saameeyey ood la kulanteen haa way jiraan waxaan nahay dad barakacyaala oo oo dhaqaalaha noloshooda iska hooseeyo waxaa kamid a inay maanta caruurtii waxbarasho ay gaareen aanuna awoodin maanta waxay wax ku bara lahaayeen maadaama aan la daalaadhacayo nolol maalmoodkoodii gabar soomaaliyeed oo ka soo qaxday degmada maxaas oo kusoo barakacday magaalada beledweyne adee labaatan shan ama labaatan camal aan ku barakaco kono waxawaaye aniga aniga hooy kainahan degnayn haddana hooy islaameed iyo derbiyaan taaganahay qofkuna marka ma uu safar galo amba uu wadankiisu yimaadanahayn oo joogo hadba qoftii baahida qabana karta qofka walaalo wuu gara karaa anaga hadda cidaan iska kor deganahay waxaa ilaahana siyaas ka cunaa wax oo shaqaa male xaafadda carrada waa iska cankiranta waxaan u dabiri jirnay mis yaraa waxaan saara jirnay walax alaaba maqaayadna waa noo furneed saasaa waxaa ilmaha ku dibiri jiray gurigeygahan deganaay guriga hooy keygahan deganaay oo kale laga qaadan marka saasa hadda biyihii iyo korontadii iyo gurigii kiridiisii waxaas anaga maba dibiri karaba maya eego anfac cabdiciila waxaana dadka kasoo guura maxaas ee magaalada beledweyne ku sugan xagga waxaa ku ahayna deegaan haddana inta waxaa ku naha marti maadaama inta marti ku naha dharkeena weelasheena cuntooyinkii gurnihii waa kasoo guurnay rafaad waa olaa koronto manooga jirto biyo manooga jiraan